aad umahadsan tahay ragka qaraxa waxa uu ka dhacay muri qarax niina waxay ahayd dhulka lagu aasay meeshana waxay ahayd meel aad u mashquul badan waa wadada marta wadada dheer ee ukala goosho gobolada dalka soomaaliya qaraxna waxa uu geystay dhimashooda dhaawac hadda waxaa socda caawintii dadkii waxyeelaha kasoo gaaray qaraxaasi waxaa la geeyay ilaa iyo dhowr isbitaalo isbitaalada qaar xitaa way buursameen waxaa laga bixinaya dadkii hore ugu jiray isbitaalka bukaanada xitaa waxaa la geenaya qeybo qaar kamid ah agaaraha xaafadaha isbitaalka ayaa waxaa loo baneynayaa dadkii waxyeelaha kasoo gaaray qaraxaasi marka dhaawacyadaas aada sheegday tiradooda meeqaw wallahi ilaa iyo hadeer intaasoo ay madhihi karin iskugu jiraan ilaa iyo hadeertan wax leel waxaa socota caawintii iyo kala bixintii dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii dhimashada ku dhintay meeshan waxay ahayd meel aad yani umashquul badan meel meeshan waxaa lagu iibin jiray qaad haya marka xaalada guud ee magaalada hadda sidee maadaama qarahaga sheegtay intee ilaa iyo hadee dhaawacyada isbitaalada qaar hataa buusameen marka xaalada guud ee magaa degmada walaweyn nink warbi wallahi gudaha xoogaa way degan tahay laakiin goobta halkaasi muuri ayaa ah xaaladeeda mid aad iyo aad u qasan magaalada dhan buuka xarafaaso ayaa dhacaya ilaa waktigii qaraxa dhacay sagaal saa meelahaas ay ahayd ilaa waktigan waxaa socda rasaas